kulan aqoon iswidaarsiya oo ku saabsan ilaalinta deegaanka ayaa lagu qabtay degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose tababarkan oo socon doona muddo saddex maalmooda ayaa waxaa iska kaashaday wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda iyadoo guddoomiyaha degmada dhobley ee gobolka jubbada hoose mudane xasan cabdixaashi uu si rasmiya u daafuray kulanka waxaan isugu nimid inaynu inaan furo oo aan ka wada qayb qaadanno siminaar ama aqoon isweydaarsi ay noo qabatay degmada dhobley iyo wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda maaliyadda oo kaashanaysa world banki qaybta r c r f aqoon isweydaarsigaas wuxuu ka kooban yahay oo uu taaban doonaa isbeddelka cimilada iyo ilaalinta bii'ada deegaanka runtii saad og tihiin dadka soomaaliya jooga noloshooda boqolkiiba toddobaatan ama boqolkiiba sagaashan aan dhaho waxay ku tirsan yihiin xoolaha nool xoolaha nool xoolaha nool waxay u baahan yihiin inay helaan daaq iyo biyo ay ku noolaadaan marka kadib aan cafigooda la gaari karaa marka baryahan dambe waxaa jiray isbeddel xagga cimilada ah iyo isbeddel aadmigu ay sameeyeen oo lagu xadgudbayo dhirtii iyo deegaankii marka waxaan rabnaa inaan macluumaad badan aan kala faa'iidaysano sidii loo ilaalin lahaa deegaanka dhirta muxuu ahay aan wax oga tar lahayn aan dee waxyaaba badan kala faa'iidaysano muddada saddex beri aan wada joognana si fiican looga faa'iidaysto oo fikrad fiican ay ka yimaadaan xagga muxuu ahaa dadweynaha mashruucan waa mashruuc runtii aad iyo aad u taabanaya nolosheenna oo ka sheekeynaya deegaanka siiba dhirta iyo ugaadha iyo noolaha mataqaana ilaahay inugu manaystay ee waddankeenna sidii loo ilaalin lahaa aynu door go-een waxaad ogtihiin deegaano dhan oo xaalf lagu sameeyo baniadamku ay keeneen hawadii iyo mataqaana badihii oo mataqaana lagu xadgudbayo oo wasakh lagu shubayo kulli waxaas dhan waxay keeneen in deegaankii isbedelo xilliyadii roobka mataqaana oo roobka dib u dhaco marka qaar la waayo dhibaato badan ay ka dhalato dhirtii iyo mataqaana daaqii xooluhu heli jireenna la waayo marka waxaan u baahan nahay maadaama oo aan mashruuca maanta aan u madlan nahay oonu ka wada sheekaysan doono in dadku ay iktiraaxaad keenaan oo fikir keenaan bal sidii loo dhowri lahaa deegaanka isbeddelka cimilada socda mataqaana loola tafaacul lahaa oo mataqaana loola qabsan lahaa ujeeddada kulankan ayaa ah in bulshada degmada dhobley ay si wada jira uga shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa caqabadaha deegaan ee jira gaar ahaan kuwa ka dhasha isbeddelka cimilada